Magaalada Togwa Jaale ee maamulka dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu beeray labaatan kun oo geed oo qayb ka ah daahfurka barnaamijka dhaxal-reebka cagaaran. Geedahan ayaa lagu beeray xaafadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee bulshada loogu adeego kuwaasoo loogu talagalay bilicda magaalada. Gudoomiye ku-xigeenka Xafiiska Horumarinta Magaalooyinka Dowlad-Deegaanka Soomaalida Itoobiya Injineer Cabdiqaadir Bashiir iyo duqa magaalada Togwa Jaale Maxamuud Yuusuf ayaa si wadajir ah uga warramaya dhir-beeristan.
Waxaan ku suganahay dugsiga hoose dhexe ee maamulka magaalada Togwa Jaale dal ahaan hal maalin in laga beero toddoba boqol oo milyan oo oo dhaxal-reebka cagaaran in geeda la beero qorshaha annagoo ku soconno maanta ani waxaan ku suganahay maamulka magaalada Togwa Jaale oo u qorsheysan yahay in laga beero maanta labaatan kun oo geed oo qaybaha maantaan halkan ka beernay ay ka mid yihiin dugsigan hoose dhexe xarunta commissionka booliska dugsiga sare ee maamulka magaalada Togwa Jaale Jibriga iyo meelo kale oo oo laga beerayo maamulka magaalada Togwa Jaale ayaan ku bilownay waxaad arkaysaan dalka Itoobiya dhinacan dhaxal-reebka cagaaran wuxuu ku tallaabsaday wadda caalamka tusaale u noqonayso sanadadii lasoo dhaafay dhinacaas dhaxal-reebka cagaaran waxaa laga soo hoyey guulo waaweyn
barnaamijka dhaxal-reebka cagaaran one day plantationku qorshuhu wuxuu ahaa heer dal dhammaan in laga beero dhirtaa kala duwan markaa qorshahayga anagu ka maamul ahaan waxaan qaadanay ama aanu haysanay waxay ahayd labaatan kun oo geed in la beero hadda oon ku sugannahay dugsiga hoose dhexe ee sheekh axmed muumin waxaan ku beernay goobo kala duwan oo ay ka mid tahay dugsiga dugsiga sare xafiiska adeeg bixinta kambiga ciidanka jibriga iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo lixda qabale loo qaybiyey lixda qabaleyba dhir baa loo qaybiyey si bulshadu ugu beeraan waanana qorsho ahaanba waxay u qaateen in lagu dabagalo lana beero lana ilaaliyo haddii la dhaahdo layskuna dayo beeridoo keliya maaha inay taabo gasho in la ilaaliyo muhiimaddu beeridoo keliya maaha waxa weyaan inay dhirtu taabo gasho in la eego dhirbeeristan ayaa door muhiima ka qaadanaysa horumarinta magaalooyinka la dagaalanka nabadguurka iyo xakamaynta isbeddelka cimilada